golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo lagu hagayo hanaanka doorashooyinka dalka shirka golaha wasiirada ayaa waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyadoo oo goluhu ay cod u qaadeen xeerarka la horkeenay afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya faraxaan maxamed shimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay shirka golaha wasiirada golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ee khamiis walba oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi bare ayaa waxaa lagu ansixiyey laba xeer oo mudnaan gaara u leh dadka iyo dalka soomaaliyeed labada xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hanaanka doorashooyinka dalkeena soomaaliya uu yeelan doono xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu uu ansixiyey waxaa ahmiyad weyn uu leeyahay dalka iyo dadka sida aan horey u sheegay sababtan waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda soomaaliyeed marka xeerka doorashada waxa uu wadanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu u codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer waxaana loo guurayaa hanaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod oo golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo mudane xamse cabdi bare ay si aqlabiyada u ansixiyeen labada xeer ee kale ah xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkeennu uu yeelan doono sharciga doorashooyinka ayaa qeexayo in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo coda waxaana uu rasmi noqon karaa markii ay ansixiyaan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana uu saxiixo madaxweyne xasan sheekh maxamuud